xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa markab siday gaadiid gaashaaman iyo hub culus kaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka la magacbaxay puntland markabkan ayaa waxa uu shixnadaha hubka ah kasoo daabulay dalka turkiga oo xukuumadda dalkaasi ay ka mid tahay dowladaha duulaanka ku jooga soomaaliya waxaana ay xoguhu tibaaxayaan in uu kusii jeeday magaalada muqdisho islamarkaana uu ku socday dowladda federaalka muuqaalo iyo sawiro laga baahiyey markabka ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka la magacbaxay puntland si gaar ah kuwa uu maamulkaasi u tababaray imaaraadka carabta ee loo yaqaano b m b f ayaa waxa ay muujinayaan in markabkaas uu siday gaadiid gaashaaman sida tawyada rasaas qoryo culus iyo saanado kale oo kuwa ciidanka ah wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada maamulka la magacbaxay puntland ay maanta aroortii hore markabkaasi geeyeen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari shaqaalaha markabka ayaana lagu amray in ay u hoggaansamaan awaamirta kaga imaanaysa hoggaanka ciidamada b m b f sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamadaasi xogaha qaar ayaa tilmaamaya in shixnadan ay ka timid dalka adarbijan islamarkaana uu soo qaaday markab laga leeyahay turkiga walow gaadiidka qaar ay yihiin kuwa uu turkigu leeyahay dowladda federaalka iyo xukuumadda ankara ayaa ilaa iyo hadda waxwar ah kasoo saarin markabkan la sheegay in uu ka yimid dalka turkiga islamarkaana uu hubka iyo saanada ciidan u siday dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh si kastaba ha ahaatee tani ayaa kusoo aadaysa iyadoo sanadkii lasoo dhaafay maleeshiyo beeleedyo hubaysan ay gacanta ku dhigeen gaadiid xamuul ah oo siday saanad ciidan oo badan oo marayay duleedka degmada balanballe ee gobolka galgaduud kuwaas oo ka yimid dalka itoobiya iyadoo xilligaas la sheegay inuu hubka ku wajahnaa dowladda federaalka